بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoum qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka yuhuudda oo in ka badan lixdan iyo toddoba bilyan ku khasaaray dagaalka lix bil jirsaday ee ka socda magaalada khaza hal sanno kadib dagaalka suudaan waa sidee xaaladda dalkaasi ma laga yaabaa inay heshiyaan maleeshiyaadka dacmu sariic iyo milatariga al burhaan waxaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa warbixin soo koobaysa xaalka dalkan hal sanno oo colaad ah kadib caalamulyoom waxaan kaloo idinkugu haynaa dowladda urdun oo kaalin lama filaan ah ka qaadatay difaaca yuhuudda kana hortagtay weeraradii iiraan iyo ruushka oo fursad cusub ka raadinaya bariga dhexe taas uu ku wajihi karo dowladaha reer galbeedka saddex iyo toban sanno kadib kacdoonnadii waaweynaa ee waddanka suuriya halkee ayay ku dembeeyeen ceelashii naftada ee dalkaasi iyaase xilligan ka faa'iidaysanaya qodobadaas iyo xubintii wargeysyada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag dhegaystayaal waa maalin isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha shawaal sannada kuna afar boqol afartan iyo shan hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa loolanka militari ee waddanka suudaan waxaa u soo xirmay sannadkiisii koowaad wuxuuna galayaa fasal cusub oo aan la ogeyn cidda ay guusha raaci doonto maanta oo kale shan iyo tobankii abril laba kun saddex iyo labaatan ayay xabaddii ugu horraysay ka bilaabatay xaafado ka tirsan magaalada khurduum gaar ahaan xarumaha waaweyn ee dowladda dagaalkan ayaa ku bilowday iskuday inqilaab militari uu damacsanaa maxamed xamdaan daqlo oo ah hogaamiyaha maleeshiyaadka janjawiijka ee loogu yeero r s f kuwaas oo gacansaar dhowlo leh dowladda dabadhilifka imaaraadka carabta maalmihii ugu horeeyey ee colaadda ayay maleeshiyaadka daacadda u ah dowladda imaaraadka carabta taqadum ballaaran ka sameeyeen dagaalka iyagoo la wareegay inta badan xarumaha dowladda sida raadiyaha telefishinka iyo xarunta taliska ciidanka suudaan taasoo ka dhigneed in qayb ahaan ay la wareegeen xarumihii siyaasadda waddanka balse rogaal celin lama filaan ah oo ay sameeyeen ciidamada militariga ee daacadda u ah jenaraal cabdulfataax al burhaan ayaa sababay in dib looga qabsado inta badan xarumaha dowladda saddex bilood oo dagaallo culus ka socdeen saddexda magaalo ay ka kooban tahay caasimadda al kharduum ayay ciidamada dowladda la wareegeen gacankuhaynta qasriga madaxtooyada iyo dhismaha taliska ciidanka u dhigma wasaaradda difaaca waddanka dhacdooyinka suudaan ayaa isbeddelayay sannadkii la soo dhaafay ay dagaalladu socdeen waxaa fashil ku soo idlaaday iskudayo dhowr ah oo lagu heshiisiinayay labada dhinac ee dagaalamaya dowladda ala sacuud ayaa martigelisay kulankii ugu horreysay oo lagu dhexdhexaadinayo dowladda suudaan iyo hogaamiyaha kooxda taageerada degdega ah dacmu sariic warbaahinta reer galbeedka oo soo xiganaysa ila sirdoon ayaa faafisay in hogaamiyaha janjawiidka uu damacsanaa inqilaab aan dhiig ku daadan oo talada uu kula wareego balse xabaddii ugu horraysay ay rideen maleeshiyaadkiisa ayaa isku beddelay dagaal laayaan ah oo fashiliyey qorshihiisa dowladda imaaraadka carabta ayaa maxamed xamdaan ku taageertay maal militari iyo tababarayaal calooshad u shaqaystayaal ah kuwaas oo fadhigoodu yahay dalka jaad ee deris kale ah waddanka suudaan sababta ugu muhiimsan ee dhicisaysay inqilaabka hogaamiyaha r s f ayaa lagu sheegay milatariga suudaan oo aan kala qaybsamin hoggaan iyo ciidan sidoo kalena waxaa ka mid ahaa saraakiisha inqilaabka sameeyey oo ku dhacay khalad weyn oo ah inay qabsan waayeen saldhigga militari ee waadi sidna saldhigganna waxaa ku dhex yaalla garoonka ugu weyn ee ka hadaan diyaaradaha dagaalka ciidanka cirka suudaan waa saldhigga laga kontaroolo saddexda magaalo ay caasimadda ka kooban tahay kuwaasoo kale ah al kharduum al kharduum baxri iyo umudurmaan taariikhda inqilaabyadii soo maray suudaan guushooda waxaa halbeeg u ahaa cidda qabsata saldhiggan iyo garoonka waadi sidna oo ay yaalaan inta badan diyaaradaha dagaalka suudaan iyo gaadiidka gaashaaman oo ay adag tahay inay ka liibin keenaan maleeshiyaad adeegsanaya hub fudud iyo gaadiidka tiknikada cawaamisha kale ee keenay fashilka waxaa ka mid ah kooxda dacmu sariic oo aan helin taageerada saraakiishii ugu sarraysay ciidanka suudaan kuwaas oo la safatay jenaraal cabdulfataax al burhaan mas-uuliyiin horey uga tirsanaa dowladda suudaan oo sannad kadib ka sheekeeya sida uu ku bilowday dagaalka ayaa sheegaya in saraakiisha militariga ay qaateen waxay ku sifeeyeen mowqif dahabi ah kadib markii ay iska diideen lacaga boqolaal kun oo dollar ah oo ay ku iibsadaan ciidamada iyo hubka dowladda haddii aan ku soo laabanno saldhigga waadi siidna wuxuu ciidamada jenaraal alburhaan u suurtogeliyey inay hoggaanka mubaadarada dagaalka la wareegaan wuxuuna saldhiggaani martigeliyey diyaaradaha darooniska iiraan iyo yukrein kuwaasoo carqaladeeyey dhaqdhaqaaqyadii dagaale ay samaynayeen maleeshiyaadka mucaaradka saldhiggan wuxuu ku yaalaa goob istaraatiiji ah waxaana si mubaashar ah u hoos yimaadaa saddexda magaalo ee caasimadda ka kooban tahay xogaha qaar waxa ay sheegayaan in inta badan ciidamada sirdoonka dowladda suudaan ay ku dhex jiraan mucaaradka ayna basaasayaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada militari r s f ayna soo gudbinayaan qorshayaashooda shaqo arrinkaas oo maslaxad weyn u ahayd jenaraal alburhaan boorta suudaan iyo kaalinteeda dagaalka magaalada boorta suudaan waxay dhacdaa bariga waddanka waana caasimadda dhaqaale ee dalka waxay ku teedsan tahay badda cas magaaladan oo marnaba aanan ka bixin gacanta dowladda ayaa sababtay inay badbaado u noqoto xukuumadda taagta daran ee madaxa uu ka yahay jenaraal cabdulfataax al burhaan dekadaha ku yaala magaaladan ayaa door muhiim ah ka cayaaray sii wadidda dagaalka iyadoo masdar dhaqaale u ah dhammaan shacabka ku dhaqan suudaanta koonfureed iyo dhulweynaha suudaan ayayna haddana qasnadda militariga suudaan soo gelisaa lacaga boqolaal milyan oo dollar ah dekeddan keligeed ayaa dowlad u noqotay suudaan marka la eego muhiimaddeeda sidoo kale madaarkeeda caalamiga ah ayaa noqday meesha keliya ee dadka suudaan ku xidha caalamka intiisa kale inkastoo dagaalladu ay yihiin kuwo weli socda islamarkaana aan lagu kala adkaanin dagaalka ka socda caasimadda haddana ciidamada militariga ayaa bil ka hor dib ula wareegay magaalada umudurmaan oo ka mid ah magaalooyinka ay caasimaddu ka kooban tahay nolosha magaalada ayaana si caadi ah ku soo laabatay ciidamada alburhaan ayaa qabsaday xarunta raadiyaha iyo telefishinka oo astaan u ah jiritaanka dowladdan dabadhilifka ah durra qumba waa saxafiyad ku sugan suudaan waxa ay sheegaysaa in kooxaha mucaaradka inkastoo warbaahinta afka dowladda ku hadasha qabsadeen haddana ay u suurtageli weysay inay war ka tebiyaan sababa ku aadan ciidamada ilaalada ka haya oo ishoristaa ku sameeyey ilaa markii dambe xarumahaasi ay isku beddeleen xabsi بالنسبة للسودانيين دائما التغيير يعني يسمع من مبنى الإذاعة والتلفزيون الانقلابات تحديدا في السودان تنطلق بياناتها من الإذاعة والتلفزيون لكن في هذه الحرب لم يكن الأمر كذلك كانت القوات مشتركة تحرس الإذاعة والتلفزيون مؤلفة من قوات الدعم السريع والجيش السوداني انقضت فور اندلاع المعارك قوات الدعم السريع على القوى dadka suudaaniyiinta mar waliba isbedelada waddanka waxay ka maqli jireen raadiyaha iyo telefishinka gaar ahaan inqilaabka dalka soo maray bayaanaadka waxaa laga sii deyn jiray raadiyaha iyo telefishinka balse dagaalkan hadda socda arrinku sidaas ma ahayn oo waxaa dhismayaasha gacanta ku hayey ciidamahooda jiraha ka koobnaa kuwa dacmu sariic iyo ciidanka dowladda suudaan markii uu dagaalku bilowday xoogga dacmu sariic ayaa qabsaday dhismayaasha waxayna u rogeen xabsi ay ku xidheen dadka shacabka ah iyo xubnaha dowladda balse markii dambe militariga suudaan ayaa guul ka soo hooyey waxayna ahayd arrin aan la filanaynin إلى هذه النقطة يعني أنه فعلا نجح في إحراز تقدم كبير لم يكن متوقعا inta badan magaalada alkharduum ayaa isku beddeshay meel lamadegaan ah oo aysan dad ku noolayn sababa la xidhiidha dagaalada sawiro laga soo qaaday magaalada ayaana muujinaya burbur iyo baaba'a gaaray waddooyinka iyo dhismayaasha ee caanka ku ahayd xaafadda shuhadada ee magaalada kharduum oo ahayd fagaaro aad u camirnaa waxaa daadsan khalfoofka gaadiidka ku burburay dagaalka xaafaddan waxaa loogu magacdaray maxrakadii taariikhda gashay ee dhex martay saliibiyiinta ingiriiska iyo xogagii muqaawamada mahdiyiinta jenaraal alburhaan ayaa iska diiday inuu wax wadahadal ah la galo maleeshiyaadka r s f isagoo ku adkaysanaya inuu xal militari ku soo afjarayo colaadda suudaan kelimadii u dambaysay uu ujeediyey bilowgii bishan ayuu guuldaro ugu goodiyey maleeshiyaadka fallaagada isagoo bogaadiyey ciidamada dowladdiisa وأكد لكم أبناء بلادي أننا عازمون وماضون سويا تحت طرد آخر متمرد وخاين من أرضنا وتطهير كل بقعة دنسها التمرد فمعركة الكرامة ستؤسس لما بعد 15 أبريل وأقولها بالصوت العالي لا عودة لما قبل 15 أبريل 23 wiilasha waddankaegow waxaan idiin sheegayaa in ay naga go'an tahay kusi socoshada waddada keliya ee horteenna ah taasina waa inaan dagaalka sii wadno ilaa aan ka cehirinayno khaa'inka murtasiqa ugu dambeeya ee waddankeena ku sugan oo aan ka daahirino buqcad weliba oo ay wasakheeyeen kuwa falaagada ah macrakada alkaraama waxay ka ambaqaadaysaa wixii ka dambeeyey shan iyo tobanka abriil ee labada kun saddex iyo labaatan waxaana cod dheer ku odhanayaa dib uga laaban mayno wixii ka horreeyey shan iyo tobankii abriil labada kun saddex iyo labaatan sidoo kale dib uga laaban mayno wixii ka horreeyey lix iyo labaatanka oktoobar labada kun laba iyo labaatan shacabka suudaan ee sharafta lahow wadahadaladii noo socday waxaan sii dhammaystiri doonaa kadib markii aan ku guulaysanno macrakada alkaraama nasrigaas oo maalinba maalinta ka dambaysa soo dhowaanaya نستكمل الحديث بإذن الله بعد النصر في معركة الكرامة هذا النصر الذي يقترب أكثر كل يوم dadka ku dhintay dagaalka suudaan ayaa lagu qiyaasaa in ka badan saddex iyo toban kun oo qof halka ay ku barakaceen dad ka badan toban milyan oo ruux dagaalka ayaana dhulka la galay dhaqaalihii waddanka goobaha ka baxsan caasimadda ee uu dagaalku ku fiday waxaa ka mid ah gobollada daafuur iyo aljaziira oo ah gobollo muhiim u ah midnimada bulshada suudaan afartii bilood ee u dambaysay dagaalada ayay ciidamada xukuumadda dib u soo karaar qaateen iyagoo horumarro ka sameeya furimaha sababo la xidhiidha iyagoo taageero ka helay qabaa'ilada suudaan iyo diyaaradaha darooniska ee alburhaan uu ka helay dowlado ay ka mid yihiin iiraan ruushka iyo masar
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay saddex iyo toban sano kadib kacdoonnadii waaweynaa ee waddanka suuriya halkee ayay ku dembeeyeen ceelashii naftada ee dalkaasi yaase xilligan ka faa'iidaysanaya warbixin arrinkaa ku aadan waxaa inoo hayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir suuriya waa waddan carbeed oo ka kooban afar iyo toban gobol caasimadiisuna tahay magaalada dimashik waxa uu qayb ka yahay mandiqada loogu yeero magaca sharqul awsad ama bariga dhexe gaar ahaan wuxuu dhacaa galbeedka aasiya waqooyi waxaa uga beegan turkiga halka jihada bari ay ciraaq uga aadan tahay koonfur waxaa suuriya ka xiga waddanka urdun iyadoona galbeedka ay ugu aadan yihiin filistiin lubnaan iyo badda cad ee dhexe masaaxo ahaan dalkan wuxuu ku fadhiyaa dhul gaaraya boqol siddeetan iyo shan kun iyo boqol iyo siddeetan kilomitir oo iskuweer ah wuxuu allah ugu deeqay dhul leh noocyo kala duwan iyo cimilo inteeda badan meel dhexaad ah halka ay jiraan khayraad kala duwan oo dalal badan uu kala siman yahay waddankan wuxuu qayb ka yahay afarta waddan ee mar kale isku daroo la isku yidhaahdo shaam waxaana magacaas la wadaaga filistiin urdun iyo lubnaan warbixinteenan waxaan uga hadlaynaa halkee ay ku dambeysay naftadii suuriya kadib saddex toban sano oo siraac iyo loolan ah sidaba aysan dad badan ka dahsooneen suuriya waxaa ka mid tahay waddamada uu cadowga siriibiga ku qaaday duulaan diinadirir ah oo sidoo kale lagula dagaalamayo dadka muslimiinta lagu boobayo khayraadkooda fasaadkana loogu faafinayo dhulalkooda dalkan waxa uu caan ku yahay tharawaad ay qayb ka yihiin ceelasha naftada dayruzuur ee alxasaka ayaana ka mid ah dhulalka ay ku yaalaan ceelasha shidaal kuwooda ugu muhiimsan waddankaasi suuriya oo mid ka mid a dalalka sida cayiman loogu xuso inay yihiin kuwa ugu horeeya ee caanka ku ah daaqada ama tamarta marka laga hadlayo guud ahaan caalamka inkastoo arrinkaas uu jiro kheyraadka naftada ee dalkan wuxuu il dhaqaale oo muhiima u ahaa maamulka xoogga ku haysta shacabka dalkaasi ka hor intii aysan dhicin kacdoonnadii caanbaxay ee saddex toban sano ka hor gilgilay dalkaasi wixii ka dambeeyey kacdoonnadaasi waxay ceelashii nafto ee dalkan ay noqdeen saaxo halis ah oo uu ka taagan yahay dagaal aan dhammaad lahayn markii hore waxsoo saarka naftada suuriya waxay guud ahaan soo saarista naftada ee caalamka ka ahayd eber dhibic shan boqolkiiba iyadoo uu soo saarayay maalintiiba tamar aan ka badnayn afar boqol kun oo fuusto kalabar waxsoo saarkaasi waxa uu ku baxayay adeegyada gudaha dalka waana mid ka hooseysa natiijo ahaan waxsoo saarkii naftada ee dowladaha deriska sida ciraaq oo si maalinlaha usoo saari jirtay afar dhibic saddex milyan oo fuusto inkastoo dhaqaalaha naftada suuriya uu ahaa mid kooban haddana wuxuu masdar muhiima u ahaa maamulka dalka hase ahaatee markii dagaaladu ka qarxeen waddanka khariidadii gacankuhaynta ee nusayrigan ee isbedeshay ayuu nidaamkaasi bilaabay in uu lumiyo ishaasi dhaqaale waxaana wixii markaasi ka dambeeyey halkaas ay noqotay saaxo lagu loolamo iyo goob ay ku wareegtaan eedeymaha siyaasadda gaar ahaan kaalinta uu ka ciyaaro isbahaysiga reer galbeedka iyo dagaalada ka dhacay hareeraha ceelashaasi saddex iyo toban sano kadib kacdoonkii suuriya isbeddelka awoodihii isaga dabamarayay la wareegidda ceelasha naftada iyo korarka damacyada maraykanka iyo awoodaha reer galbeedka ee ka faa'iidaysiga dhaqaalaha suuriya su-aasha ugu muhiimsan ee hadda taaganaya ah waa ayo cidda sida gaarka uga faa'iidaysanaysa naftada suuriya labada kun kow iyo tobankii ka hor iyo kadib horaantii labada kun kow iyo tobanka intii aysan bilaaban isku soo baxyadii waaweynaa iyo kacdoonadii shacabka ee looga soo horjeeday nidaamka suuriya wuxuu wasiirkii naftada ee xilligaasi sheegay in waxsoo saarkii dalka ee sanadkii labada kun iyo tobanka uu kor u dhaafeeyay boqol afartan iyo kow milyan barmiil oo nafto ah waxaana ay ka dhigneyd sida uu sheegayo in maalinkii ay soo saarayeen saddex boqol siddeetan iyo lix kun oo fuusto iyo in uu jiray koror lagu qiimeeyey sagaal kun afar boqol iyo toddoba fuusto oo si maalinlaha loo soo saarayey markii loo barbardhigo sanadkii ka horreeyey ee labada kun iyo sagaalka ceelka asweydiya ee ku yaala gobolka alxasanka ayaa ah midka ugu weyn ceelasha naftada ee waddankaas suuriya wax soo saarkiisii wixii ka horreeyey labada kun kow iyo tobanka ayaana gaarayay boqol lix iyo toban kun oo fuusto maalintii waxaa kusoo xiga ceelka ramiilaan ee isna ku yaala gobolka alxasanka kaas oo wax soo saarkiisa tamarta maalinlaha uu gaarayay sagaashan kun oo barmiil isku aadkaasi waxaa kaalinta saddexaad kaga jira gobolka dayruzuur taas oo maalintiiba soo saaraysay siddeetan kun oo fuusto oo nafto ah waxaana kusoo xiga ceelasha ataym iyo alwarad ee isla gobolka oo marka la isku geeyo ay ka dhalato natiijada boqol kun oo fuusto maalintii taasoo ka dhigan in si siman ay konton kun oo fuusto ka timaado mid walba oo ka mid ah inta badan nidaamka suuriya ayaa lagu eeday inuu u bareero qarinta caddeemaha la xidhiira waxsoo saarka naftada waxaana qaar ka mid a daraasaadka oo ay ku jirto mid uu soo saaray mowqica british petroleum ay tilmaamayaan in waxsoo saarka naftii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii ilaa labada kun iyo afarta uu gaaray lix boqol oo kun oo fuusto kadibna uu hoos u dhacay afar boqol iyo kow fuusto sanadkii labada kun iyo sagaalka wuxuu sanadkaas kadib labada kun iyo tobanka lumiyey saddex boqol siddeetan iyo lix barmiil oo nafto ah arrinkaas oo lagu tilmaamay inuu yahay natiijada uu sida rasmiga u qirtay maamulka dalkaasi warbixin kooban oo ay baahisay economist intelligence unit ayaa looga hadlay in inta badan naftadii laga soo saaray suuriya ka hor sanadkii labada kun kow iyo tobanka aysan ahayn kuwa lagu diiwaangeliyey gudaha ururka obek waxaana u sababeeyeen in naftadaasi lagu iibsanayay suuq madow islamarkaana fuustadii la siisanayay siddeetan iyo shan dollar xili sicirka halkii fuusta ee obek xilligaasi uu ahaa boqol iyo toban dollar si la mid ah loolaanada kale ee ka jira dalalka caalamka gaar ahaan wadamada loolankooda ku salaysan yahay gurashada kheyraadka waxay dhinacyada siraaca ee suuriya ay mudnaan gaar ah siinayeen la wareegidda kheyraadka naftada iyada oo hadafkoodu yahay in kharashka ka soo baxa ay ku maalgeliyaan dagaalada saameyntoodana ugu sii xoojiyaan laga soo bilaabo sanadkii labada kun labaiyo tobanka wuxuu marba markii ka dambeysay nidaamka suuriya khasaariyey ceelal badan oo kuwa naftada ah halka ay soo baxayeen magacyada ceelal uusan hore u shaacin ama laga aqoon guud ahaan dalka waxayna inta badan amaakintaasi ku yaalaan waqooyi bari waddankaasi suuriya horaantii labada kun afariyo tobanka wuxuu wasiirka naftada ee dalkaas suleymaan al cabaas uu sheegay in hoos u dhaca waxsoo saarka naftada uu ahaa keliya afar boqolkiiba xilli intaajka maalinlaha uu gaaray afar iyo toban kun oo fuusto oo asalkii hore ahaa saddex boqol siddeetan iyo lix kun oo fuusto sidoo kale tirakoobyo bartamihii labada kun kow iyo labaatanka uu soo saaray nidaamka suuriya ayuu ku sheegay in khasaaraha qidaaca naftada ee intii u dhexaysay bishii maaj ee labada kun kow iyo toban ilaa dhammaadkii labada kun iyo labaatanka ay gaartay sagaashan iyo saddex bilyan oo dollar inta badan ceelashii naftada ee waqooyi bari dalka suuriya waxaa gacanta ku haya maliishaadka loogu yaro ciidamada dimuqraadiga ee suuriya ee badi askartoodu yihiin dagaalyahano ka soo jeeda kurdiyiinta kuwaasoo taageero caalamiha ka haysta isbahaysiga siliibiga arrinkan ayaa ka dhigan in ilaha dhaqaale ee ugu weyn ceelasha naftada ee suuriya ay gacanta ku hayaan waqti xaadirkan ciidamada loogu yaro suuriya adimuqraadiya ama ciidamada dimuqraadiga suuriya ceelashaas oo kale ah asweydiya ramilaan iyo al cumar oo ay sii dheer yihiin toban kale oo ka mid a ceelasha naftada ee dalkaasi deegaanada ay ku yaalaan ceelasha ayna gacanta ku hayaan maliishaadkan ayaa dhaca gobollada alxasaka iyo deeruzuur ceelasha ka soo haray saddexda ceel ee ugu weyn naftada ayaana waxaa ugu caansan ceelka atanak al jafra iyo ceelka koniko oo ah mid laga helo gaaska iyo naftada sida ay tilmaamayaan dadka sida aadka ula socda sidoo kalena laga soo xiganayo elwaraado gaar ah waxaa natiijada waxsoo saarka naftada ee deegaanada ee maliishaadka suuriya ee loogu yeero dimuqraadiyada ay gaartaa siddeed iyo labaatan kun oo fuusto maalintii islamarkaana laga iibiyaa saddex jiho oo kale ah waa midda koowaade nidaamka suuriya kaasoo halkii fuusto laga siiyo tiro cayiman oo u dhexaysa shan iyo labaatan ilaa soddon dollar waxaana shaxnadaha dhanka nuseerada loo diraa iyadooo la marinayo waddooyin ay maamulaan ciidamada dimuqraadiyadda ee suuriya kuna taala baadiyaha galbeed ee raqa ama waddo kale oo lagu tahriibiyo webiga kuna taala inta u dhexaysa degmooyinka diibaan iyo shaxiil ee ka tirsan gobolka deeruzuur sidoo kale waxay maliishaadkan carshashaqaystayaasha ay taageeraan isbahasyada cadowga ay shidaalkaas u gudbiyaan deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka iyadoo u marinaysa wadooyin xeeladaysi ah waxaana halkii foosto ay ka siisaa konton dollar jihada saddexaad ee naftada u diraan malishaadkan waa xulufadooda ku sugan waqooyiga ciraaq sidoo ciidamada taabacsan waxaa loogu yeero xisbiga midooda qaranka ee kurdistaan ama guutooyinka waxaska caabinta ee loogu yeero sanjaar dhanka kale malishaadka nidaamka nusayriga ayaa iyagana gacanta ku haya ceelal badan oo ay ugu caansan yihiin attaym alwardi ashoola iyo ashamidiya oo ay sii dheer yihiin warshadaha naftada ee almuhaash iyo alkharaada waxaana iskugeynta waxsoosaarkooda lagu qiyaasaa waqti xaadirkan siddeed iyo toban kun oo foosto maalintii waxaana lagu sifeeyey warshad ku taala deegaanadaasi
أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada waxaa halkan aalaaba ka soo jeediya walaalaha maahir maxamed iyo eliyaas cabdulaahi waad mahadsantahay suheyb dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aad ku dhegaysataan barnaamijka caalamulyowm maahirow haddii dhankaaga aan ku horumarno waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah canaawinta dhankaaga xiga waad mahadsan tahay walaalka eliyaas haddii aan soo qabto mid ka mid ah canaawinta dhankayga jira waa dowladda dabadhilifka ah ee urdun oo kaalin lama filaan ah ka qaadatay difaaca yuhuudda haddii aan dhegaystayaasheenna u soo qabta mid ka mid ah canaawinta ruushka oo hadda la saadaalinayay in fursad uu ka dhex helay iskudhaca iiraan iyo maamulka gumaystaha yuhuudda iyo macquulgalka in ruushka uu halkan si dadban kala dagaalamo reer galbeedka canaawintaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaa dhegaystayaal uga bogan doontaan gudaha xubinta wargeysyada caalamka iminkana aan ku horumarna dhanka walaalka maahir maxamed iyo suxufta xigta dhinaciisa haye maahir waad mahadsan tahay walaalka eliyas wargeyska ugu horeeya ee horteeda yaala ee aan dhegeystayaasha usoo qabanayno waa wargeyskan new york times oo ka soo baxa cariga maraykanka wuxuu wargeyskan daabacay warbixin uu cinwaan uga dhigay urdun oo kaalin lama filaan ah ka qaadatay difaaca yuhuudda wargeyskan new york times ayaa warbixin uu daabacay wuxuu ku sheegay in boqortooyada urdun kaalin lama filaan ku noqotay dadka qaar ay ka qaadatay difaaca yuhuudda intii ay socotay masarixiyadii ay iiraan ku sheegtay inay kaga aargudanayso yuhuudda arrintani ayuu wargeysku sheegay inay si aad ah ugu farxeen dadka da-da ah ee yuhuudda ah xilli dhanka kale ay dadka filistiiniyiinta ah u arkeen in waxa ay samaysay urdun ay tahay mid lagu difaacayo yuhuudda gumaadka ku haysa dadka filistiiniyiinta ah ee wargeyska ayaa eliyaasow waxa uu ka soo xigtay amiir taybuun oo ah weriye ka howlgala joornaalka cibriga ah ee hartis in uu yidhi kaalinta ay qaadanayaan xulafada yuhuuddu waa mid muhiimad gaar ah noo leh haddaan nahay yuhuudda wuxuu intaas sii raaciyey in aqoonta teknolojiyadda iyo isbahaysiyada ay yihiin kuwa mar walba yuhuudda ka dhigaya kuwa awood leh bal markan aan mikrofoonka ku wareejiyo walaalka eliyaas si uu inoogu soo qabto wargeyska inoo xiga waad mahadsantahay maahirow haddii dhankayga aan ku horumarno majalada ugu horreysa waxay noqonaysaa daily express oo ka soo baxda dalka ingiriiska waxay wax ka qortay masraxiyadii koobneed ee ay iiraan ka dhigtay caalamka saacadihii lasoo dhaafay waxay jariiraddu iyada oo ka hadlaysa arrinkan iyo sida ay tehraan uga horfadeexooday dunida horteeda ay dhanka kale sheegaysaa suurtagalnimada in ruushka uu halkan ka dhex helo fursad uu kula dagaalami karo reer galbeedka weliba isaga oo soo hubeynaya iiraan waxaa la saadaalinayaa in haddii ay dhacday in maamulka isugu yaraa israa'iil uu ka jawaabo weerarkii ay iiraan fulisay maalin ka hor uu buutin tehraan ka taageeri doono sidii ay u adeegsan lahayd hubka sida daran wax u gumaaday ee nukliyerka dhanka kale walaalka waxaa xusid mudan in maalinnimadii shalay uu faladimir buutin si cad u sheegay inuu garab taagan yahay iiraan haddii maraykanku uu isku dayase inuu soo farageliyo hardanka ka dhex oloolsan iiraan iyo israa'il la fisho tallaabooyin adag oo dhanka moskow ah waa sida uu hadalka u dhigay kooiyo toddobaatan jirkan raashiyaanka ahee nicholas dormando waa sarkaal xukuumadda london u qaabilsan soo saarka qalabka difaaca mar uu majalladan u warramaya ayuuna sheegay in ruushka uu si aad ah ugu faraxsan yahay waxa ka socda hadda bariga dhexe iyo dhammaan wixii dhacaya saacadihii lasoo dhaafayba marka la isku soo xooriye maahirow haddii ay dhacdo middan hadda la filaya ee ah in buutin uu sacad u soo qalabeeyo iiraan waxaa la saadaalinayaa inuu qarxo waxay ugu yeeraan dagaalka saddexaad ee dunida waana sida ay qorayaan jariiradaha caalamka siyaasiyiin fara badanna ay ku soo nashrinayaan barahooda gaarka ah ee ay ku leeyihiin internetka wargeyska dhankeyga xiga waa wall street journal ee ka soo baxa cariga maraykanka wuxuu ilyaasow wargeyskan daabacay maqaal uu ka diyaariyey suurtagalnimada weeraro dhab ah maamulka netanyahu uu ku beegsado iiraan kadib masriixyadii weerarka loogu sheegay ee ay ka samaysay deegaanada ixtilaalka yuhuudda ku jira ee filistiin wargeyska wall street journal ayaa soo xiganaya saraakiil reer galbeeda wuxuuna wargeysku sheegayaa in jawaabta maamulka netanyahu ee weerarka iiraan ay noqon karto mid si deg deg ah ku iman karta saraakiisha uu wargeysku xiganayo waxay hadleen saacadihii lasoo dhaafay waxayna eliyaasow odoroseen in jawaabta laga filan karo waxay ugu yeeraan maamulka israa'il ayba dhici karto maanta oo isniin ah wargeyska ayaa eliyaasow sheegay in arrintaasi ay fadhi gaar ah ka yeesheen golaha dagaalka ee maamulka yuhuudda kuwaasi oo la shaaciyey inay ku kulmeen tal abiib axaddii shalay si ay u daraaseeyaan khiyaaraadka ama doorashooyinka horyaal maamulka ee ku aadan ka jawaabidda masrixiyadda iiraan wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in jawaabta weerarka yuhuudda aysan ka dhici doonin gudaha dalka iiraan balse ay beegsan doonto masaalixda iiraan ee waddamada gobolka hay eliyas wargeyska dhankaaga ugu dambeeya waad mahadsantahay maahir waxay markan gacanteeda soo qabanaysaa majalada asharqul awsad oo ka soo baxda dalka ingiriiska waxay daabacday maqaal ay kaga hadlaysa hadal saacad ka hor ka soo yeeray madaxweynihii hore ee maraykanka trump waxa uu ninkan mar uu ka hadlayay arrinka iiraan iyo yuhuudda uu sheegay in weerarka ay tehraan ku qaaday dhulka gumaystaha uu muujinayo taagdarrada maraykanka iyo sida bayden uusan uga run sheegin garab istaagga uu u muujiyey maamulka benyamin netanyahu waa sida uu hadalka u dhigee waxaa dhanka kale maahir oo xusid mudan in markii uu dhacay weerarkii iiraan ee dhulka yuhuudda uu trump yidhi haddii aan aniga maanta ahaan lahaa madaxweynaha dalka maraykanka ma dhici lahayn in iiraan ay weerar ku qaada israa'il dhanka kale trump oo hadda ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa ka dhawaajiyey maamul xumada haraysay xukuumadda bayden xilli ay soo dhowaatay doorashada waddankaas waxaa dhanka kale maahir oo xusud mudan inay sii xoogaysanayaan xurgufta siyaasadeed ee u dhexaysa jo iyo trump iyadoo weliba midba midka kale uu ka soo weerarayo goobaha fagaarooyinka ah iyo madallada ay ku kulansan yihiin dadyooga fara badan aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen eliyaas cabdulaahi xubintii wargeysadana maanta halkaas ayaan uga baxaynaa لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديث waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamul yoom ayaan isla soo gaarnay khasaarihii ugu xoogganaa taariikhda ayaa maamulka sahaynada waxa uu ka soo gaaray dagaalka lix biljirsaday ee ka socda magaalada khaza bangiga maamulka talaabiib ayaa khasaaraha gaaray ku sheegay ilaa lixdan iyo toddoba bilyan oo dollar tan iyo toddobadii oktoobar arrimaha keenay baaba'a dhaqaale ee yuhuudda ayaa waxaa ka mid ah iyadoo loo yeeray saddex boqoloo kun oo ka mid ah ciidamada kaydka kuwaas oo ka soo tegay shaqooyinkii ay hayeen sidoo kalena mushaar ka raba maamulkan waxaa dhanka kale gebi ahaanba dhulka galay waxbeerashada iyo dalxiiska boqolaal kun oo yuhuud ah ayaana isaga cararay guryaha ay xoogga ku degganaayeen labadan majaal ayaana ka mid ahaa tiirarka dhaqaale uu ku tiirsan yahay maamulka sahaayinada
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كلما لح المصيف guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى